sharciga ku noqoshadiisa cutubka siddeed iyo tobnaad wadaadada reer laawi iyo xataa qabiilka reer laawi oo dhan waa inayan reer binu israa'iil qayb iyo dhaxal toonan la yeelan laakiinse waa inay cunaan qurbaannada rabbiga oo dabka lagu sameeyo iyo isaga dhaxalkiisa oo iyagu waa inayan walaalahood dhaxal ku dhex yeelan dhaxalkooda waxaa ah rabbiga siduu u sheegay oo dadka allabariga bixiya waxaa ku waajib ah inay wadaadka siiyaan hadday dibi bixiyaan iyo hadday wanbixiyaanba garabka iyo labada daan iyo caloosha oo isaga waa inaad siisaan waxa ugu horreeya haruudhkiinna iyo khamrigiinna iyo saliiddiinna iyo dhogorta ugu horraysa idihiinna waayo rabbiga ilaahiinna ah ayaa isaga ka dhex doortay qabiilooyinkiinna oo dhan inuu isagu istaago oo ku adeego magaca rabbiga isaga iyo carruurtiisuba weligood oo haddii mid reer laawi ahu uu ka soo baxo magaalooyinkiinna middood taasoo ah meeshuu dalka israa'iil ka degganaa oo isagoo aad u doonayo inuu yimaado meesha rabbigu uu dooranayo markaas waa inuu ku adeegaa magaca rabbiga ilaahiisa ah siday wada yeelaan walaalihiisa reer laawi oo rabbigu hortiisa taagan oo dhammu oo iyagu waa inay cunaan qayb isla eg oo aanay ku jirin waxa laga helo xoolaha aabbahood oo la iibiyo oo markaad gashaan dalkii rabbiga ilaahiinna uhu uu idin siinayo waa inaydaan baran inaad samaysaan waxyaalaha karaahiyo ah oo ay quluumahaasu sameeyaan oo dhexdiinna waa inaan laga helin mid wiilkiisa ama gabadhiisa dabdhex mariya ama mid faal ku isticmaala ama mid xiddigaha ku faaliya ama qumay ama mid wax falah ama falanfallow ama mid qof ruuxaanle la hadla ama saxirow ama mid kuwa dhintay la hadla waayo kuwa alla kii waxyaalahaa sameeya waa u karaahiyo rabbiga oo waxyaalahan karaahiyada ah daraaddood ayaa rabbiga ilaahiinna ahu iyaga hortiinna uga eryayaa waa inaad rabbiga ilaahiinna ah dhammaan u qumanaataan maxaa yeelay quruumahaas aad hantiyi doontaan waxay dhegaystaan kuwa xidigaha ku faaliya iyo faashowyada kale laakiinse idinka rabbiga ilaahiinna uhu idinma u oggolaan inaad saas oo kale yeeshaan oo rabbiga ilaahiinna uhu wuxuu dhexdiinna idinka kicin doonaa nebi sidayda oo kale oo walaalihiinna ka mid ah oo idinku waa inaad isaga dhegaysataan sidaad rabbiga ilaahiinna ah uga doonayseen maalintii shirka markaad xoreeb joogteen oo aad tidhaahdeen rabbiga ilaahayaga ahee codkiisa yaanan mar damba maqlin oo dabkan weynna yaanan mar damba arkin si aanan u dhiman oo markaas rabbigu wuxuu igu yidhi wixii ay ku hadleen si wanaagsan bay u yidhaahdeen waxaan iyaga walaalahood uga dhex kicin doonaa nebi sidaada oo kale ah oo markaasaan afkiisa gelin doonaa ereyadayda oo isna wuxuu iyaga kula hadli doonaa wax alla waxaan isaga ku amri doono oo dhan oo waxay noqon doontaa in ku alla kii aan maqlin ereyadayda uu magacayga ku sheegi doono isagaan weyddiin doonaa laakiinse nebigii wax aanan ku amrin leh oo si kibir ah magacayga ugu hadla ama kii ilaahyo kale magacooda ku hadla nebigaasu waa inuu dhintaa oo haddaad qalbigiinna iska tidhaahdaan sidee baannu u garanaynaa ereygii aan rabbigu ku hadlin markii nebi ku hadla magaca rabbiga haddii wuxuu ku hadlay ayan ahaan oo ayan noqon waxaas ayaa ah waxa aannu rabbigu ku hadlin nebigu si kibir ah buu u hadlay ee waa inaydaan ka cabsan innaba